magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qali jibinayeen soddon iyo afar arday oo baratay cilmiga takhasuska maareynta biyaha islamarkaana ka qali jibisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed munaasabadda ay ardayda ku qali jibinayeen ayaa waxaa ka qeyb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi cali wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi bidaan warsame gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed xasan cismaan gacal arday iyo marti sharaf kale xasan cismaan gacal gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay waa ku faraxsannahay inaan soo saarnay soddon iyo afar arday oo ku takhasusay shahaadada labaad ee horumarinta biyaha ku takhasusay haddana waxaa ku jirta lix iyo labaatan kale ayaa ku jirta oo dufcaddii labaad ah jaamacaddu ummaddu way fulinaysaa wayna wadaysaa haddii alyarado ma joogsanayo mashruucan way samaynaysaa khayraadka ama resourceska kooban ee aan helno waan ku fulinaynaa awooddeenu intay la ekaato laakiin baahiya waxaa jira ka fog ama ka baxsan awoodda jaamacadda oo ah sida laababka oo kale cabdisalaan cabdi cali ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa si wada jir ah u bogaadiyay ardayda qalin jibisay marka aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay in ilaahay igu simay inaan joogo xafladda qalinjabintiinna markaa fursad weyn ayaad hesheen waxaan idinkugu hambalyeynayaa inaad ku guulaysateen inaad barnaamijka dhammaysataan maalintaa hadalladii aan meesha ka sheegay waxaa ka mid ahayd oo aan u sheegay jaamacadda iyo khubarada iyo wasaaraddaba waa inaan hubsannaa inta dhammaysan doonto ee barnaamijka waana wax dhiirigelin mudan tusaale cad ayayna u yihiin hay-adaha kale ee dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahayba in markii la iskaashado iskaashigaas uu keeni karo wax aada iyo aada u weyn
waxaa kaloo farxad weyn ii ah in waxa aada barateen ay tahay biyaha haddii aad la socotaan dalku wuxuu ku jiraa meel kasta marna waa fataxaad marna waa biyo la-aan marka in biyihii xal loo helo oo dad khubraa usoo baxaan farxad weyn bay ii tahay maanta oo wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ay maanta masterskii qaateen dalalka adduunka ugu horeeya maanta ama ku faanaya inay horumar badan ka gaareen xagga nolosha bini aadanka waa dalalka waxbarashada geliyo g d b-ga ugu badan lacagta ugu badan bay geliyaan oo hadeertaan dalalka runtii aad lacag badan u geliya ay yihiin asia dalal ah yurubiyankii scandinaviankan ay ahaan jireen north america mar allaale markii la soo saaro dad waxbartay oo aqoon leh waxa ay kaalmo u noqdaan ummadda iyo dalka ay markaa matalayaan maanta waxaa muuqato in sida rofesorka halkan u yimid sweden wax kusoo bartay uu maanta qeyb ka ahaa in soddon iyo shan arday ah ay halkan iyagoo aanan safar dheer aadin oo aan caruurtoodii iyo waalidkoodii iyo reerahoodii ka tegin inay waxbarasho qualityle ay ku helaan jaamacaddii ummadda soomaaliyeed waxaa keenaya waxa ay tahay waxbarashadii la soo geliyey dad ay ka mid yihiin doctor cabdulaahi ardayda munaasabada qalinjibinta loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufcaddii labaad ee ka qalinjibisa cilmiga takhasuska maareynta biyaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed